iyadoo xaaladda magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose marba ciidamada dowladdii al-shabaab ay gacan ku-haynteeda ku loolamayaan ayaa waxaa ka hadlay markii ugu horreysay maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo maamul ahaan u hoos yimaada wasiirka amniga maamulka koonfur galbeed cabdifataax maxamed ibraahim jeesey ayaa waxa uu sheegay in xaaladda magaalada marka arrinta ka taagan ay mas-uul ka tahay dowladda dhexe ee soomaaliya wuxuuna sheegay in maamul ahaan uu u hoos yimaado laakiin siyaasad ahaan dowladda ay hoos tagto isagoona tilmaamay in ciidamada dowladda iyo al-shabaab ay ku hareersan yihiin magaalada arrinta marka ciidamada dowladda ka baxday amisoomna way ka baxday ciidanka qalabka sida soomaaliya ka baxay militariga waa ka baxeen nabadsugidaa ka baxday booliiskaa ka baxday arrin ka weyn waa arinta marko arinta marko ama guud ahaan gobolka shabeellada hoose siyaasad ahaan ayay u baaba'san tahay marka meeshaan waxaa jooga ururka sagaalaad ururka shanaad ururka lixaad ururka toddobaad dadka deegaanka shabeellada hoose ma ahan dadku deegaan deegaanay soomaalidu degan yihiin ciidamo shabeellada hoose ka soo jeeda maaragtay ma joogaan ciidamo maaragtay deegaano kale iyo gobollo kale iyo dad kale maaragtay ka yimid waay marka waxaana ujeedid dhan bull out waa la galay waa laga baxay waa la yimid waa loo noqday wax siyaasad ku saabsan waa wax nabadgelyo ku saabsan maa ama guud ahaan gobolka shabeellada hoose siyaasad ahaan ayay u baaba'san tahay maamulkeenna maamul ahaan oo hoos yimaada marko siyaasad ahaan ma hoos yimaado dad ahaan ma hoos yimaado deegaan ahaan ma hoos yimaado wax hoos yimaado ma jiraba maalintii la aas-aasay sanad iyo xogaa laga joogaa dowladda koonfur galbeed soomaaliya ee saddexdan gobolbaay iyo bokool iyo shabeello ku salaysan dowladda wakhtigay gelisay oo madaxweynaha u horeeyo maxaa la yidhahda arrimadii bulshasiinaa laga qabtay aniga kula hadlaayo wasiirka amniga ah siyaas ahaan isu shaqayn waayo kuwa militariga ay jooga urur sagaalaad urur sideed urur lixaad urur shanaad cid ay ka amar qaataan iyo meel ay ku xiran yihiin cid og ma lahan wasiirka amniga adfataax geesi oo warkiisa sii wata ayaa sheegay inay wadeen qorshayaal maamulka koonfur galbeed uu wax kaga bedelayo xaaladda magaalada marka iyo deegaanada kale ee hoos yimaadaan wallaahi aniga waxay ila tahay oo ayba tahayba ila tahay keliya ma ahan mas-uuliyaddiisa koonfur galbeed oo hoos imaanaysaa ayadaa la weydiinayaa wixii khasaare a yimaado wixii qar yimaado mas-uuliyadda annagay naga saarantay koonfur galbeed ahaan arrinta marka hadda ka taagan aan kula hadlayo shalayna ka taagnayd maxaad ka tiraahdeen oo gurmida u samayseen oo ciidana u dirteen maxaad ka qabteen haddii mas-uuliyadda idin saarantay dowladda dhexe alertiga ama qayla dhaantia la gaarsiiyey weli lama quusan dadaalada way jiraan gobolka shabeellaha hoose ayaa u muuqda in uu yahay gobol dhibaato badan ay ku soo noqnoqtay oo ay ka midka yihiin dagaal qabiileed iyo weliba ciidanka dowladda iyo al-shabaab oo in badan ku dagaalamay